bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii boqollaba boqol iyo afraad laba boqol iyo afraad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kalena waa dersigii shanaad ee ghaswatu tabuuk alrujuucu ila almadiina marka in madiine lagu soo laabtay maxaa jira hadda waan soo aragnay wax dambe oo inoo hadhay ma leh saan sheegnay kutubaha tuwaalka ee dhaadheer dhacdooyin aada u fara badan bay sheegaan markii waddada lagu sii socday iyo markii lagu soo socday marka maadaama kitaabkani inta murtida uu sheegaya waxaas uu iskaga gaabsaday guushii weyneydeen ka soo sheekaynayna way ku dhammaatay oo u dhigantay guushii laga gaadhay fatxu maka alrujuucu ila almadiinati magaalada madiine oo lagu soo laabanayo wuxuu maqnaad intaan konton maalmood ayaa la maqnaa konton maalmood sii socdiyo soo socdiyo intii meesha la joogay konton maalmood ayay ahayd sida raajix ah wa rajaca wuu soo laabtay aljeyshu lislaami ciidankii islaamku min tabuuk buu ka soo laabtay mudafariina iyaga oo liibaanay mansuuriina oo soo guulaystay oo lam yanaaluu uusan soo gaadhin kaydan wax dhib ihba aysan soo gaadhin oo dagaal ah jidka waa lagu sii gaajooday waa lagu sii harraaday waa la sii daalay intaas waa sax laakiin cadow dhib u geystay ma jiro wa kafa allaahu alla ayaa kaga filaaday almu'miniina mu'miniintii alqitaala dagaal allah kaga filaaday rucbigii unbaa ku dhacaya cabsidii iyo argagixii nimankii iska kala carare wa fi ariiqi markii la wa fi ariiqi waddada markii lagu jiray oo lasoo noqonayo markan cinda caqabatin meel malka ah caqaba malka la yidhahdo meel malko cidhiidhi ah oo hoostuna ay tahay meel dheer oo u eg meel bridge ah ama buundo ama kaabad oo kale u eg meel halkaa marka la marayo xaawala waxay isku dayeen ithnaa cashara rajulan labiyo toban nin oo min almunaafiqiina munaafiqiintii ka midi waxay isku dayeen alfatka binnebiya nebiga inay dilaan wadaalika qaabkuna wuxuu ahaa annahu rasuulku xiinamaa markii kaana uu ahaa yamuru kii maraya oo dul maraya bitilka alcaqabati meeshaa malkada ah kaana macahu rasuulka waxaa la joogay camaar waa goor habeen ah oo la guuragalaynayo oon la is arkin oo dabayle ay dhacayso saas weeye marka taasay rabeen inay ka faa'idaystaan oy ka tuuraan meeshaa malkada ay ka tuuraan haddee cid ka warqabtaaba aysan jirin oo yuu ahaa iyo yuu ahaa isagaa ka dhacay say u dhahaan bitilka alcaqabati markii uu rasuulku marayay kaana macahu rasuulka waxaa la jiray oo keliyata camaar ibnu yaasir oo yaquudu hogaanka hayay bizimaami naaqatihi rasuulka hashii uu markaa saarnaa hogaankeeda isagu hayay iyo wa xudayfatu ibnulyamaan oo yasuuquhaa hasha gadaal ka kaxaynayay wa akhada annaasu dadkii iyo ciidankii badankiisu waxay mareen bibadni ilwaadi meeshan malkada ah dooxadii ka hooseysay yay mareen dooxada hoosteeda hoos baa la maray meeshana waa meel sare fantahaza waxay si xun uga faa'iidaysteen intihaaska waa sida xun oo laga faa'idaystay fantahaza waxay si xun uga faa'iidaysteen ulaa'ika almunaafiquuna kuwaas munaafiqiintiihi haadihi alfursata fursadan ama haadan oo ay arkeen rasuulka oon cidiba la soconin oo ciidankii hoos maray uu maantu cidlo yahay dheen caawa unbaan habeen uu ka dagan yahay heli maysaan fabaynamaa waqti rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama iyo wa saaxibaahu labadiisii saaxiib camaar oo hasha hogaaminayey iyo xudayfe oo gadaal ka kaxaynayey iyo siiraani ay socdaan id samicuu waxay maqleen wakwakzata alqowmi nimanka nimanka qowmka maaragtay orodkoodii oo min waraa'ihim gadaashooda ay soo kadlaynayaan bay maqleen waqsiga waxaa la yidhahaa xoolaha marka la soo kadlaynta kad kad kad kad kad feedhna waa la dhahaa oo dee fawakazahu muusa nabi muusa feedhay marka laakiin hadda feedhkii maaha awrtan ay soo eriyayaan ama farda waxay ahaayeenba ay soo kadlaynaya ayay maqleen wakzat alqawmi nimanka kadlayntooda iyo qaylada ay sameynayaan hugunka ay sameynayaan min waraahim gadooshooda kuwaasoo qad qashowhu gorada uga soo baxayba oo soo gaadhay oo u yimid wahum iyaga oo mutalathimuuna afka iyo wejiga soo daday mutalathimuuna iyagooo wejiga soo duubtay iyo madax oon la arkaynin fa bacatha rasuulku wuxuu diray marka markii la arkay niman inay soo daba socdaan xudayfa yaa ka hortegay fa daraba wuxuu garaacay wujuuha raaxilatihim gaadiidka ay wateen yuu wejiga wuxuu kala dhacay bimixjanin gaashaan oo kaana macahu u watay marka hadde waxaa shaqaynaya malakul jibriil laa shaqaynaya cabsidii unbaa ku dhacday cabsi ee fursad way haysteen markii la eego xagga maadada marka laga fiiriyo fa arcabahum allaahu alla ayaa argagax ku riday argagax markii la arkay laga soo horyimidba waxay moodi dee ma wad arkaane waa mugda inay dad badan la socdaan fa asracuu waxay ku dhaqsadeen filfiraari inay baxsadaan xataa laxiquu bilqowmi ilaa ay ku darmadaan ay gaadhaan ciidankii kale ciidankii kale dhex galeen wa ahbara wuxuu sheegay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama biasmaa'ihim magacyadooda ayuu sheegay magacyada malakul jibriil baa u sheegay magacyadooda ayaa la sheegay hebel iyo labaiyo tobanka nin hebel iyo hebel iyo hebel bay ahayd wa bimaa wixiina wuxuu u sheegay fa ahbara wuxuu sheegay rasuulullaahi sala la biasmaa'ihim magacyadooda iyo wa bimaa hamu wixii ay damceen yuu u sheegay xudayfe ayuu u sheegay xudayfe bes baa loo sheegay camaar looma sheegin wa ahbara rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam xudayfa biasmaa'ihim iyo bimaa hamu iyo wixii ay damceen falidaalika sidaa daraaddeed kaana wuxu ahaa yusamaa kaana xudayfa xudayfa wuxuu ahaa xudayfatulyamaan yusamaa kii lagu magacaabo bisaaxibi siri rasuuli llaahi sala allahu aleyh wasalam sirtii rasuulka ninkii hayay nimankii magacyadooda marka weligiina ruuxu ma sheegin waxaa lagu garan jiray uun mid iyaga ka mid a hadduu dhinto ilaan muslimiinta iskaga dhex jireene hadduu ku tukan waayo xudayfa waa la garanaya waay munaafiqiinta inuu ka mid yahay wa fii daalika arrintaasu yaquulu llahu tacaala wahamuu bimaa lam yanaaluu waxay damceen ama ay hamiyeen wax aynan helin ama aysan gaadhin marka markii la soo socdayna ee tabuug laga yimidna intaasaa dhacday haraad badan lama sheegin maxaa jira markaan kulaylkii wuu damay ilan konton maalmood kadib kulaylku sidii ma ahaanay walamaa markii laaxad ay soo muuqatay linabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam macaalimu lmadiinati magaalada madiina waxyaabaheedii la yaqiinay macaalim waa meelaha la garanayo uxud iyo meeshii iyo silac iyo buurtii iyo waxaa la garanaya meelaha lagu garanaya macaalim la yidhaah min baciidin meel fog markii ay ka soo muuqatay qaala wuxuu yidhi haadihi tantadu taaba waa tii carfaysay wa haadaa kanina uxudun uxud weeye jabalun buur weeye ama duud weeye oo yuxibunaa na jecel isaguu na jecel yahay wa nuxibuhu waan jecel lahay waxaa loo deliishadaa xubulwatan inaad dhulkaada jeclaato wa tasaamaca annaasu dadkii waxay maqleen bimaqdamihi nabigu inuu soo socdo uu soo gelayo fa kharaja waxaa bannaanka u soo baxay annisaau haweenkii iyo wasibyaanu caruurtii iyo walwalaa'idu iyo kuwii hadda dhalayba oo ilmahooda watay yuqaabilna aljeysha iyaga oo ciidanka soo dhoweynaya bixafaawatin qalbi furan ama gacmo furan baaliqatin oo qato dheer waya qulna dhahaya talaca albadru calaynaa mar labaad ayay dhahayaan batalaca albadru calaynaa dayxii ayaa noo soo baxay min haniyaati alwadaac yuu nooga soo baxay karinka sagootida wajaba ashukru calaynaa inaannu alla u shukrino ayaa nagu waajibtay maa dacaa lilaahi daac intiiba mid ilaahay dadka ugu yeedha ugu yeedhayo wa kaanad waxay ahayd cawdatuhu rasuulka soo noqoshadiisa min tabuk tabuuk uu ka soo laabtay iyo wa dukhuuluhu gelitaankiisa fii filmadiinati galay rajab rajab bay ahayd laakiin waa la isku khilaafsan yahay meeshaas waa la isku khilaafsan yahay waxaana ka hor imanayaba ma yani ereyga ka dambaysa yaa ka hor imanaya oo ah wastaqraqad waxay qaadatay haadihi alghaswatu duulimaadkani khamsiina yowman labaatan maalmood bay qaadatay iyo bisha rajab buu baxay bishii rajabna wuu soo galay isma qabanayaan marka wuxuu ku taxqiiqinayaa wuxuu ku taxqiiqinayaa ibnuqayim ninka la yidhaahdo ibnu isxaaq waxaa la baxay waqtiga la baxay waxay ahayd jamaadul jamaadul uulaa la baxay buu leeyahay kaana mawjuudan fi lmadiinati fi shacbaan may ramadaan baa la baxay buu leeyahy ramadaan ramadaan baa la baxay may rajabna may jamaadul uula aan idhaaho wa kaana ay fi shahri jamaadul uulaa jamaadul uulaa la baxay buu leeyahy marka waa jamaadul uulaa aakhir rajabna waa la soo noqday sidaasay konton maalmood ku noqonaysa marka taasaa raajixa iska dhegayso taa uun qaado jamaadul uulaa la baxay rajabna waa la soo laabtay marka haddii la yidhaahda rajab bay dhacday qaswatu tabuug waa run maxaa jira jamaadul uula iyo rajab labadaasay dhacday konton maalmoodna way ahayd kontonkaa maalmood marka shan iyo toban sii socda iyo shan iyo toban soo socda intaas waa soddon iyo labaatan maalmood oo tabuug la joogay sidaas weye kontonkuma sidaas weye khamsiina yooman oo aqaama uu ku nagaa rasuulku minhaa kontonkaas cishriina yooman labaatan maalmood fii tabuuk tabuuk labaatan maalmood tabuuk buu joogay labaatanka maalmood tabuuk meelo loogama bixin waxaa sugan labaatanka maalmoodna salaada wuu gaabinayay waanuu jamcinayay gaabin iyada doodiba kama taagno weligii isagoo safara salaad ma dhammaystirin eh waxa weeye yan salaada rubaaciga afar afarta weligii ma dhammaystirin isagoo musaafira rasuulku sala allahu caleyhi wasalam laakiin wuu jamcinayay markuu doonana jamcu taakhiir markuu doonana jamcu taakhiir walbawaaqi inta hadhay oo soddonkaana qadaaha fi ariiqi waddada ayuu ku qaatay jii'atan soo noqo tegitaan jii'atan imaatin iyo waduhuuban tegitaan wa kaanad waxay ahayd haadihi alghaswatu duulimaadkani aakhira ghasawaatihi rasuulka duulimaadkiisa tii ugu dambeysay ay ahayd cinwaanka kale inoo hadhay waxaa weeye almukhallafuuna nimankii hadhay nimankii ka hadhay dagaalka iyo xaaladooda waxay ahayd wa kaanad waxay ahayd haadihi alghaswatu duulimaadkani liduruufihaa marka laga eego xaaladii alkhaasati biha iyada gaarka ku ahayd waxay ahayd xaaladeeda gaarka ah marka la fiiriyo waqtiga ay dhacaysay meesha loo socday ee cabsida ah cadowgaa weyn ee dowladdaa weyn kulaylka oo waqtiga kululaha ahaa ay ahayd abaarta jirtay gaadiid xumada jirtay saad xumada jirtay waxaasoo dhan weeye duruufta la sheegayo waxaad ikhtibaaran imtixaan bay ahayd shadiidan oo daran oo min allaahi alle xaggiisa ka ahaaday midkaas imtixaankaasoo imtaaza uu miirmay bihi imtixaanka almu'minuuna mu'miniintu waxay ka miirmeen ama ka socmeen min hayrihim waxaan iyaga ahayn oo munaafiqiinti mu'min iyo munaafiq baa loo kala baxay kamaa sidii sanatu kamaa hiya sunnatuhu dheh kamaa sidii hiya iyaduba sunnatuhu tacaala alla subxaanahu wa tacaala ee sunnadiisa ah fii midli haadihi almuwaatini meelahan oo kale marka la joogo sida sunnadiisu ay tahay ina dadka la kala saara xaysu yaquulu alla uu yidhi maa kaana allaahu alla ma ahaanin liyutlica liyadara almu'miniina mu'miniinta mid ka tegaya calaa maa antum calayhi sida aad tihiin in la isku wada dhex jiro oo kii ay muslimnadu ka dhabahayd iyo munaafiqii in la isku wada dhex jiro ilaahay sidaa idinkama tegayo xataa yamiiza ilaa uu ka kala sooco ama ka kala miiro ama ay ka kala baxaan ay ka kala soocmaan alkhabiidu ka xumi xataa yamiiza alkhabiia dheh xataa yamiiza alkhabiia ka xun ilaa uu alla ka sooco min aayibi ka wanaagsan ee muminka marka haswadan ayay taasi dhacday faqad kharaja waxaa baxay lihadihi alghaswati duulimaadkan waxaa soo baxay kullu man qof kasta oo kaana ahaaday mu'minan mid alliya rasuulka rumeeyey oo saadiqan ay arrintaasina run ka tahay xataa intii saara uu ka noqday adtakhallufu ka hadhitaan laga hadho ghaswadani amaaratan tusaale ay u noqotay ama calaamad calaa nifaaqi rajuli qofka munaafiqnimadiisa fa kaana wuxuu ahaa arajulu ninka nin idaa takhallafa haddii uu ka hadho ciidankan oo wadakaruuhu ay u sheegaan lirasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam ay yidhahdeen hebel ina lama socdo qaala rasuulku wuxuu dheh jiray lahum dacuuhu iska dhaafa ninka faraha ka qaada waxbaa ka sheegsheegin maxaa jira fa in yakun haddii uu yahay fiihi isaga khayrun hadduu khayr ku jiro fa sayalxiqukum allaahu bihi alla wuu idinka daba keeni doonaa wuu iman qof khayr qaba ma hadhayo fasayalxiquku fasayulxiquhu allaahu alla wuu idinsoo gaadhsiinayaa ninkaas isaga bikum idinka wain yakun hadduu yahay hayra daalika sidaa mid aan hayn oosan khayr lahayna faqad araaxakum alla wuu idinka raaxeeyey minhu bihi minhu xaggiisa dhibkiisa ilahay wuu idinka raaxeeyey inuusan idinla socon lahan baa fiicnaan lahaa maxaa jira waa kan kuwii munaafiqiinta ee soo baxay isku daya nabiga inay dilaan falam yatakhallaf ma hadhin ciidankaas ilaa dad maahane ilaa man xabasahum alcuduru cudurdaar cudurdaar dad uu celiyey maahane ruux kaloo hadhay male aw aladiina kuwii ku hadhay kalena waa kan kadabu allaha wa rasuulah kuwii alliya rasuulba beeniyo min almunaafiqiina munaafiqiinta ah maahane iyagana way hadheen alladiina kuwaasoo qacaduu fadhiisteen bacda an ista'danuu markay fasax weydiisteen lilqucuudi inay hadhaan ay fadhiyaan kadiban been amabase qacdu way iska fadhiisteen walam yasta'dinuu fasaxna maysan qaadan ra'san si toosa maba ayna rasuul ka iman saas dii la yidhaahdo laba nin baa meeshaas ku dulman nacam haa kaana waxaa ahaa halaathatu nafarin saddex nin oo min almu'miniina asaadiqiina muslimiintii saadiqiinta ahayd oo laba ayb reer badar ahaayeenba oo takhallafuu ciidankaa ka hadheen min hayri mubarar marmarsinyo iyo sabab la-aan wahum kuwaasi aladiina ku weeye ablaahum ullaahu alla u imtixaanay uma taaba calayhim haddana uu ka toobad aqbalay waa kacab ibni maalig iyo saaxiibadii walamaa markii dakhala uu galay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam almadiinata magaalada madiine markii uu soo galay bada-a bilmasjidi goorbarqinuu yimid masjidka ayuu ka bilaabay saasaana daabigiisa ahaan jirtay fa sallaa fiihi wuxuu ku tegaday masjidka ragcatayni laba ragco uma jalasa linnaasi dadka ay u fadhiistay fa ama almunaafiquuna nimankii munaafiqiinta ah wahum badcun wa hamaanuuna rajulan dhowr iyo siddeetan nin oo munaafiqiin ah fa jaa-uu way yimaadeen yactadiruuna iyaga oo ku marmarsoonaya ama ku cudurdaaranaya bianwaacin shataa noocyo kala duwan oo minal acdaari cudurdaara ninba wuxuu rabuu sheegi watafiquu waxay bilaabeen waa munaafiq dhibkuma haysee yaxlifuuna inay dhaartaan lahu rasuulka ay u dhaaftaan fa qabila wuxuu ka aqbalay minhum iyaga calaaniyatum waxna ay caddaysteen buu ka yeelay wa baayacahum beecana wuu la galay wastakfara lahum dembi dhaafna alla u weydiiyey wa wakkala wuxuu u dhaafay saraa'irahum gudahooda iyo calooshooda waxay ku haystaanna ilallaahi alla unbaahde waxa arke haddaanu nimaadna saddexdii kale wa ama annafaru kooxdii athalaathatu saddexda ah min almu'miniina mu'miniintii assaadiqiina iimaanku ka dhabtahaa ah saddexdaas wahum kuwaas magacyadooda kacab ibnu maalik wa muraarata ibnu rabiic wa hilaal ibnu umaya saddexdaa waay fakhtaaruu waxay doorteen assidqa inay run sheegaan run inay sheegaan waxaaba yaraatee marmarsiyo oonu haysanay male waanu hadhnay rasuulullah saasay yidhaheen fa amara wuxuu amar ku bixiyey rasuulullaahi sala allahu caleyh waslm in la ciqaabo weeye marka nimankan waa la ciqaabay konton maalmood ayaa la go-doomiyey konton maalmood ayaa la go-doomiyey oo ruux la hadlaya oo salaan ka qaadaya aysan jirin oo weliba tobankii dambe xataa layidhi islaamaha xaasaskiina uma dhowaan kartaan fa amara rasuulku wuxuu ku bixiyay rasuulu lahi sal asxaabata asxaabtii allaa yukallimuu inaysan la hadlin haaulaai thalaatha saddexdaas inayna mara la hadlin wajarad waxaa ku fushay dida haaulaai thalaatha saddexdaas iyaga oo ka dhan ah muqaatacatun go-doomin shadiidatun oo adag wa tagayara waxaa bada isu bedelay lahum iyagii annaasu dadkii dadkii dad aan aqaanba ma aha yuu leeyahay kacab ibn maalik baa ka sheekeynayo xataa tanakarad lahum alardu ilaa xataa dhulkii ay garan waayeen dhulkii dhulkani dhulka yiqiineenba ma wadaaqat calayhim waxaa cidhiidhi ku noqotay dhulkiibaa cidhiidhi ku noqotay bimaa raxubad iyadoo waasicoo ballaadhan yaa dhulkiibaa cidhiidhi ku noqday wadaaqat calayhim anfusuhum naftoodina cidhiidhi bay ku noqotay wa balaqat bihim waxay gaadhay ashiddatu shiddada iyo dhibaatadu waxay gaadhsisay ilaa annahum iyagii bacda an qadow arbaciina leylatan afartan habeen markay dhammaysteen min bidaayati almuqaatacati markii laga soo bilaabo go-doominta iyo cunaqabataynta umiruu waxaa haddana amar lagu siiyey an yactasiluu nisaa'ahum haweenkooda inaynan u tegin xataa tamad si ay u dhammaystiratay xataa intii tamad ay marka dhammaystiratay calaa muqaatacatihim goyntooda khamsuuna leylatan sidee konton habeen sheekada iyadaoo tifaftiran waxay ku soo aroortay xadiidu towba oo kacab ibnu maalib uu werinayo oo kutuba xadiidka kusoo aroortay iyadoo dheer oo tifaftiran uma markaa kadib anzala allaahu alla wuxuu soo dejiyey towbatahum toobadoodii oo uu leeyahay wacala halaathati saddexdiina alla wuu ka tooba aqbalay alladiina kuwaasoo khullifuu ka hadhay qaswatu tabuu ka hadhay xataa idaa daaqat calayhim alardu dhulkii marka ay la cidhiidhiyantay bimaa raxubad waasicnimadeeda iyaduu dhulku jiru dhulku iska waasic yahay oon dhulkii uusan waxba soo cidhiidhin laakiin iyada ay la cidhiidhiyantay wadaaqat calayhim anfusuhum naftoodina ay la cidhiidhiyantay oo wadannuu ay xaqiijiyeen allaa malja'a min allaahi meel allo looga badbaaday inaysan jirin ilaa ilaahi isaga maahane uma markaa kadib taaba calayhim alla wuu tooba aqbalay liyatuubuu say u toobad keenaan in allaha huwa tawaab raxiim wa farixa almuslimuuna muslimiintii ayaa farxay wa farixa ahalaathatu saddexdiina way farxeen faraxan farax oo laa yuqaasu aan la qiyaasi karayn madaahu halka uu gaadhsiisan yahay iyo waqaayatuhu qotadiisa meeshu qotadiisu intay leeg tahay fa basharuu way bishaaraysteen wa abshiruu way bishaaraysteen wastabsharuu way bishaaraysteen waa islamiduun wa ajaazuu abaalgud bay bixiyeen watasadaquu way sadaqaysteen wa kaana wuxuu ahaa maalintaasi ascada yowmin maalintii ugu wanaagsanayd min ayaami xayaatihim oo noloshooda wa ama aladiina kuwii xabasahum alcuduru cudurdaar dhab ihi uu celiyey oo aan kuwan oo kale ahayn munaafiqiintiina ahayn faqad qaala tacaalaa alla wuxuu yidhi isagoo iyagaa ka hadlaya laysa muusan ahaanin cala ducafaa'i ninkii aan tabarbahayn oo iska jiran oo aan tabarba lahayn oo ama waayeel ah ama jiis ah ama naafa ah ama dadka saasa weeye ama indhala ama dadkaas walaa cala almardaa kuwa xanuunsan iyo walaa cala aladiina kuwii laa yajiduuna aan haysanin maa yunfiquuna waxay bixiyaan xarajun wax dembi ah dushooda ma ahaanin idaa nasaxuu lilaahi wa rasuulih haddii alle iyo rasuulkiisa ay diinta u khaalis yeelaan wa qaala wuxuu yidhi fiihim ay fii shanihim nimankan cudurku xidhayna oo cudurdaarku uu xabisay na rasuulku wuxuu ka yidhi xiina markii dana uu soo dhowaaday min almadiinati magaalada madiine markuu usoo dhowaaday wuxuu yidhi inna bilmadiinati magaalada madiine waxaa ku sugan rijaalan rag baa ku sugan raggaasoo maa sirtum aydaan soconin masiiran socod aydaan soconin walaa qatactum aydaan tallaabin waadiyan dooxana aydaan tallaabin ma aydaan goynin ilaa aad socoteen ama aad dooxo goysaan ama aad tallowdaan kaanuu macakum way idinla socdeen xabasahum alcuduru cudurdaar unbaa celiyey qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allahi rasuulka ilaah wahum bilmadiina ma iyagoo madiine jooga qaala wahum bilmadiinati iyagoo jooga halkaana waxaa ku dhammaaday qisadii ku saabsanayd mukhallafiintii iyo dadkii hadhay waxaan ka hadlaynaa haddana atharu lghaswati duulimaadkani raadka iyo saameynta ay ka tagtay wa kaana waxaa ahaaday lihadihi lghaswati intan waa faalladii mualifka waaye maahane wax maaragtay ma'huurahoo maaragtay ama xadiid ah ama meel laga soo guuriyey ma ah waa taliif isaga sheekhu uu uu kaga faalloonay wa kaana waxaa ahaaday lihadihi lghaswati duulimaadkan acdamu atharin saameyn iyo raad kii ugu weynaa fii basti nufuudi lmuslimiina muslimiinta awooddooda oo la baahiyo wa taqwiyatihi isagoo oo la xoojiyo calaa jasiirati alcarab jasiirada jasiiradeeda carabta lagu baahiyo laguna xoojiyo faqad tabayana waxaa u caddaatay linaasi dadkii dadkii carabta ah waxaa u caddaatay annahu arrintu inay tahay laysa inaynan u sugnaanin liayi quwatin xoog ama awood oo min alquwaati awoodaha ka mid a an taciisha inay noolaato fil carabi dunida carabta siwaa quwat lislaami xoogga islaamka maahane xoog kale oo ku dhex noolaan kara jasiiradda carabta inaysan jirin saasaa u caddaatay wa batalat waxaa iyaduna baaburtay oo burtay oo meesha ka baxday baqaayaa amal waxyaabihii hambada ah ee ka sii hadhsanaa rajada iyo hunguriga ay qabeen wa umniyatin iyo yididiilo oo kaanad ahayd tataxaraku mid nuuxnuuxsata ama dhaqdhaqaaqda fii quluubi baqaaya aljaahiliyiina nimankii weli ku abtirsanayay xilligii laga soo tegay ee wathaniyadda iyo islaamka ka hor iyo wal munaafiqiina munaafiqiintii waxaaga hungurigii ku jiray iyo rajadii ay qabeen wixii kasii hadhayna ama hambadiina meeshay ka baxday oo way burtay alladiina kuwaasoo kaanuu ahaayeen yatarabasuuna kuwa la suga addawaa'ira musiibooyinka wareega bilmuslimiina muslimiinta uun oo dhahin waa unbay wax ku dhici doonaan iska suga wa kaanuu waxay ahaayeen kuwa munaafiqiinta ah qad caqaduu kuwa ku xidhay aamaalahum rajadooda biruumaani ruumaan bay ku xidheen markii tii roomaankii ay tiina meesha ka baxday faqad istakaanuu way isdhiibeen bacda haadihi alghaswati duulimaadkan kadib way isdhiibeen oo way hogteen marka hore waad hogan waad istaagi kadibna waad isdhiibi wastaslamuu waxay isu dhiibeen lilamri alwaaqici arrintan maanta taagan alladii kaasoo lam yajiduu aysan helin canhu xaggiisa maxiidan meel ay uga leexdaan walaa manaasan meel ay uga dhuuntaan aysan midna helin ama ay uga baxsadaan waa isku mid labadoo isku dhow yihiin walidaalika sidaa daraaddeed lam yabqa uma hadhin lilmunaafiqiina nimankii munaafiqiinta ahaa uma hadhin an yucaamilahum almuslimuuna inay muslimiintu kula dhaqmaan birifqi dhimrin walliini iyo jilcin bas way dhammaatay markan waxaa lagula dhaqmi si adag oo qallabsan la dili maayo laakiin loo turi maayo waqad amara allaahu alla wuxuu amray bitashdiidi calayhim in lagu adkeeyo waqlud calayhim baa lehi jaahid lkufaara walmunaafiqiina waqlud calayhim xataa naha ilaa u alla ka reebo can qabuuli sadaqaatihim waxyaabaha ay bixiyaan oy waa sadaqa yidhaahdaan inaan la aqbalin wa can isalaati calayhim koodii dhintana inaan lagu tukanin walistikfaari lahum inaan dembidhaaf alle loo weydiinin waalqiyaami calaa qabrihim qubuurtoodana inaan la raacin iyo janaasadooda wa amara rasuulku wuxuu amray bihadmi wakrati dasihim gurigoodii sharta ay masjidka ku magacaabeen ee boondhadii dhurwaa in la dumiyo dasihim isku dirdirdooda iyo wa ta'amurihim gurigooda kaana in la dumiyo ayuu amray allatii gurigaasoo gurigaasoo banuuha ay dhiseen bismi lmasjidi masjid magica ay ku dhiseen wa anzala alla wuxuu soo dejiyey fiihim ay fii shanihim arrintooda wuxuu ku soo dejiyey aayaatin aayaat min kitaab illaahi ah kuwaasoo iftadaxuu biha ay ku ceeboobeen oo ceebtoodii ay bannaanka u soo baxay iftidaaxan ceebow taaman oo dhammaystiran kuwaasoo lam yabqa uusan hadhin fii macrifatihim in la aqoonsado bacdaha aayaadka kadib ayu khafaa-in wax qarsoodi ah waa sidii ka-ana al aayaata iyadoo aayaadku nasad magacowdayba calaa asmaahim magacyahoodii liman yaskunu bilmadiinati dadka madiina dega inay u magacowday oo la wada garanayo ayay ahaadeen wa yucrafu waxaa laga garanayaa dheh wa yucrafu waxaa lagu garanayaa madaa athari haadihi alghaswa duulimaadkan kada tabuuk oo tan ah saameynteeda saameyntaas meesha ay gaadhsiisan tahay waxaa lagu garanayaa min ana alcaraba inay carabti wa in kaanad haba ahaato qad akhadad mid bilowday fi tawaafudi wafdi ahaan inay ugu timaado ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalama bacda ghaswati fatxi makka maka markii la furtay kadib inay bilowdo inay u timaado bal wamaa qablaha wixii ka horreeyay oo sulxulxudaybi intay jireen ilaa hase ahaatee ana tataabica alwufuudi wufuudda iyo ergooyinka iska dabadhacooda wa takaahuraha iyo tiradeedu balaqa wuxuu gaadhay ila alqimati fiidda ugu sarraysa ayuu gaadhay bacda haadihi alghaswati duulimaadkan kadib yuu meesha ugu sarraysa gaadhay marka saameynteeda ayay ka mid tahay ugu dambaysta cinwaanka ugu dambeeya oo ghaswatu tabuuk ku saabsan waxa weeye nusuulu lqur'aani qur-aanka oo soo degay xowla mowduuci lghaswa duulimaadkan oo qur-aan badani kusoo degay nasalad waxaa soo degatay aayaatun aayaat kathiiratun oo badan oo min suurati baraa ka mid ah xowla mowduuci lghaswa duulimaadkan arintiisa ayay kusoo degtay nasala bacduhaa qaarkeed wuu soo degay qabla khuruuji intaan la bixinin intaan la bixin wa bacduhaa aayaadka qaarkoodna bacda alkhuruuji markii la baxay oo safarka lagu jiray wahuwa fi safri isagoo rasuul ku jiro ayuu waxyu kusoo degay wa bacdun aakhar qeyb kale oo minha suuradda ka mid a ama aayaadkani bacda arujuuci ila lmadiinati markii magaalada madiine lagu soo laabtay waqad ishtamalat waxay kulansatay aayaadkani calaa dikri duruufi alghaswa duulimaadkan xaaladii ay dhacday inay sheegto kow wa fadxi lmunaafiqiina munaafiqiintii oo ceebtooda iyo waxay qarsanayeen bannaanka lasoo dhiga laba saddex wa fadli lmujaahidiina dadka mujaahidiinta ah fadligooda iyo walmukhlisiina ee mukhlisiinta ah wa qabuuli towbati towbada in laga aqbalay min almu'miniina asaadiqiina mu'miniintii ay runta sheegayay in towbadii laga aqbalay alkhaarijiina kuwii baxay oo minhum iyaga ka mida fi lghaswati duulimaadka kuwii baxay iyo walmutakhalifiina kuwii ka hadhay ilaa kayri daalika wax intaa ka duwan oo minal umuuri ayay ayay ka hadleen aayaadku halkaasa waxaan uga baxnay ghaswatu tabuuk wallahu subxaanahu wa tacala aclam